waxaa loo geystay nin inan la yidhaahina gelgelinlo shalayaa lagu dilay meesha la yidhaha jalalabti ninkaasi nin deegaanka ka shaqeeya oo hay-ad u shaqaynayay oo qoladan inta-owyada iyo hay-adaha ka shaqeeya oo ahaa waddankoo wax u qabanayay sida aan ku ognahay amaan uga war hayno waxqabadka asagoo qabanayo dadkaas waxla u qabanayo hay-ad hor soconayaa la dilay waxaana loo dilay mataqaanaa lagu dilay si xaqdarra ah oo aan xaq waafagsanayn deegaankaas haddii maamul ka jiray ama booliis iyo ciidamo ay joogeen tallaabo noocee ah ayaa laga qaaday dadka dilka geystay wax tallaabo ah oo laga qaaday ma aana maqalo ninka ninka dilayaaba wuxuu ahaa la yidhi nin ilaalaha oo waardiye ilaalada ay askari ahaaba loo adeegsada ninkan dilkiisa ogtahay dadkan tuutaha wataahay qabiilay ka dhammaala ay yihiin marka ninka dhamoo wax dilayaaba nin askariya wo ayaa la leeyahay oo askarinimowba ku shaqaynaya waan ku fahmaye nabdoon cabdulaahiyow xalay maxaa dhacay xalay waxaa dhacay markii ninkaas la dilay in haddana nin kaloo dhinacan kalea la dilay qolada hadda dishay waaga waa reer hebelaba waa hebel layma dhihin laakiin dhaqankaa waa ogaayay mar haddii la isdilo isdilbilowday waa dareemi kartaa waxa meesha kasoo fool yeelanaya mar haddii nin la dilay saan hadda dawlad caadila iyo dawlad waddanka xakumaysa caadil bayay ahaanina qolawa xakumay oo dadki kala dhicinaya oo kala xaq siinaya oo aysan jirin dil dil ay u jawaaba saasay u eg tahay baas waan ku fahmaya xagee lagu dilay marka ninkaa xalay la dilay meel la yidhaha labigi nuurgureyaa lagu dilay agagaarki
dabcan haddii dilalkan alamooyinka qabaa'ilka ku salaysan ee dhinacan gobolka hiiraan deegaano dhaco kusoo laalaabanayay aad bay usoo badanayaan dib u heshiisiino iyo goglo iyo muddo waxawaay wadahadal la sheegayana wax badan kama soo bixin xaggey iska qaban la-dahay in dadkaas ee gobolka hiiraan isku laynaya ay isnabadgeliyaan marka hore horta xugun ilaahay oo rabbaaniya oo ummadda ilaahay isku shababa waaye marka hore curad saasaa ah marka xiga waxay kadegi laadahay baashu siyaasada kala gedisanaa waddanka ka jira qolo walbaa ibaqolay rabtaa in ay waddanka ku xakunto saaad og tahayba waddankaas hadda deegaan ku dhow shabaabaa jooga dawladda waa joogtaa dad kaleo xisbiyaalay waa joogaan labada qabiile meesha degan oo dararta meesha ay isaga hayaan waaye laba qabiiloo hadday iyagu isku dhacaan dadka siyaasadaha lahu ay ku dhex gamba karaanna waa yihiin waxaan dareensannahay warku annaga nimankan waa isdili jirnay markaan isdilno oon wax iska dilnana darisaan dad noqonaan wada tegi jirnay qolana nama soo dhex geli jirin waxaan dareensanahay waxa baashu la tegi laadahay siyaasada ku dhex jirta canugaa lacag la siinaa erel ninka soo dilaa laleeyahay canku dilaa ma lahan in ujeed laho muraad lahaana dilaa marka anugu waxaan dareensanahay oon aaminsanahay saakay siyaasad laga shaqeeya ninka xalaya iyo ninka shalayaba in lagu dilay saasaan aaminsanahay